Maskaxdu waxay ka samaysan tahay malaayiin neyroon. Neyroonnadu, waayarada maskaxda, waa isgaadhsiistayaasha. Waxay leeyihiin sifooyin gaar ah oo u saamaxa inay ku diraan fariimaha xawaare sare. Fariimaha neyroonnadu waxay wadaan wax kasta oo aynu qabanno, ka bilow dhaqaajinta gacantaada ilaa jawaabaheena dareen. Fariimahan sida dhabta ah waa qarax yar oo danab koronto oo daciif ah. Iyagoo adeegsanaya qaraxyadan calaamad bixin, neyroonnadeena, jidhkeena iyo maskaxdeena dhexdiisu waa xidhiidhaan. Dendritisku waxay sameeyaan shabaq cufan oo ah faracyo ama faybarro. Qaabdhismeedyadan kala farcamaya waa faybaro gashi, oo ka helaya macluumaad neyroonno kale. Danabka korontadan ee daciifka ah ee sida macluumaadkan wuxuu dhex maraa dendritiska wuxuuna aadaa cell body-ga. Cell body-gu waa meesha ay isugu biyo shubtaan dhammaan calaamad bixinaha imanaya. Cell body-gu wuxuu shaqo ka qabtaa gashiyadan, isagoo shaqo ka qabanaya lambarada. Haddii fariimaha wada socda ay xog ku filan leeyihiin, neyroonku isagaba fariin iskii u dira. Fariintan oo loo diray qaab danab koronto waxay socdaashaa ilaa aksoonka neyroonka, ama faybarka maxsuulka. Marka calaamad bixintu ay gaadho dhammaadka aksoonka, waxaa loo wareejiyaa neyroon kale. Waxa isku xidha neyroonnadu waa synapses. Waxaad ka soo qaadi kartaa isku xidhidyadan xididyo macluumaad oo yaryar. Fariimo kiimikaad oo aad u yaryar ayaa dhex duula bannaanka u dhexeeya neyroonnada, iyagoo gooynaya barxaddan yar. Fariimahan waxay u kala qaadaan qaraxyo macluumaad ah neyroon ilaa neyroon.